إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xaalufinta dhirta ayaa weli dhibaato xooggan ku haysa degmada dhooble iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waxaa sii yaraanaya wax soo saarka beeraha ku yaala deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waalidiinta wiil dhallinyaro ah oo ay askar ka tirsan dowladda federaalka ku dileen magaalada muqdisho ayaa sheegay inaysan ilaa iyo hadda helin wax cadaalad ah kulan bayaan laga soo saaray ayaa walaayada baay ku dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beesha hubeer iyo mas-uuliyiinta walaayada baay wadayaasha mootooyinka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay shaqada joojiyaan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhan xaalufinta dhirta ayaa weli dhibaato xooggan ku haysa degmada dhooble iyo deegaanada kale ee hoos yimaada gobolka jubbada hoose ayaa qaybaha ay kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaa ka socota xaalufin ba-an oo lagu hayo dhirta xaalufintan lagu hayo dhirta ayaa saameyn adag ku yeelatay dadka iyo duunyada ku dhaqan halkaasi iyadoo sidoo kale laga dhaxlay dhibaatooyin kala duwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada dhoobley ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatada ay ku hayso xaalufinta dhirta ee ka socota halkaasi horta jarista dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheeni baa inoo cunaya horta dadku intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaanu in la iska daayo nabaad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa haddana macnaha dhirtii marka la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan waxaa laga dhaxli karaa wallahi dhibaatooyin badan baa laga dhaxli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtuu ku nabaad guurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaad guur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolka dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan kasoo horjeednaa waxa weeyaan fariintaan ugu baaqayo muxua degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhirta waayo deegaanku waa deegaankeenii xaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo weliba aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago saan ugu baaqaya degmada dhoobley meelaha ay dalka kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka socda la dagaalanka dhirta taasoo ka dhalatay nabaadguur baahsan waxgaradka iyo culimmada ayaa horay uga digay in bulshada ay ilaaliyaan jarista dhirta taasi oo haddii aan la ilaalin laga dhexli karo dhibaatooyin kala duwan waxaa sii yaraanaya wax soo saarka beeraha ku yaala deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli qaar ka mid ah deegaanada hoostaga jowhar iyo balcad oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay aada ugu sii yaraanayaan wax soo saarka dalaga beeraha fatahaadaha uu sameeyo webiga shabeelle ayaa ka mid ah waxyaabaha sababay hoos udhac ku yimid wax soo saarkii beeraha ee gobolkaasi qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha deegaanadaas ayaa waxa ay sheegeen in ay wax gargaar ah aysan ka helin dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid ah beeraleyda oo ka cabanaya qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha deegaanadaasi marka intaasoo dhibaata uu nagu sameeyey saddexdii fasaloo soo dhaafnay haddaana cabsideed ay leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeydeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdana ka goysanin anaga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaana gaartay oo ah saameeyaha oo guuga shabeellaha dhexe waxaa nugu dambaysay saddex sano ilaa iyo afar sano ayaan maroynay dalaq la-aan sulwaraqel cumar guudle wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelaan ka baxna ma laha afarta koono meelahaas cabsi weyn ay leeyihiin meesha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin anaga kama saari karno qoryo wiish iyo oo waxyaalo badan u baahan waaye marka qorya wax badan waa sheegnay laakiin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalmo aan ka helna ma jirto dowladda federaalka waxa ay maalmihii lasoo dhaafay warbaahinada ka sheegaysay in ay u gurmadeen dadka beeraleyda ah ee degan webiga qarkiisa maantana waa kuwan dadkii masaakiinta ahaa oo ka cabanaya dowladda federaalka kuwaas oo sheegay in ay beeraleydu wax gurmad ah soo gaarsiinin waalidiinta wiil dhallinyaro ah oo ay askar ka tirsan dowladda federaalka ku dileen magaalada muqdisho ayaa sheegay inaysan ilaa iyo hadda helin wax cadaalad ah faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah farxaan cali
toban maalmood ka hor ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay magaalada muqdisho ku dileen wiil dhallinyaro oo toddoba iyo toban jir ah kana mid ahaa dhalinta ku nool magaaladaas waalidiinta dhalay wiilka la dilay ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo iminka aysan helin wax cadaalad ah arrinta yaabka lehna ay tahay in meydkiisa loo diiwaangeliyey inuusan ehel lahayn hooyada dhashay wiilkan ayaa warbaahinta la wadaagtay in wiilkeeda xaqdarro lagu dilay lana soo qabto askariga gacankudhiiglaha sida arxandarrada ah u dilay wiilkeeda islamarkaana ay doonayso cadaalad wiilkeyga asagoo waxba iska samaynin oo wax galabsanin oo ninka maanta aniga gurigan igu haya oo masaakiin aabihiis waayeelkan ah oo waxba la iga hayo ahay wiilkeyga aniga cadaalad maku haysto maanta toban waa intoo talaajada igaaga jiro oo aniga haqdar layga dilo wiilkeyga gurigaan asaa iga haya wiilkeyga aabihiis waayeel waay waxaan haysana ma jirto wiilkeyga toban beri oo talaajada ku jiraa waxaan dadkii i imaaday xitaa baraf xitaa ugu soo gada male waxaan siinaya male wax la-aana i haysa aniga waxaan haysta ma lahan wiilkii wiilkeyga dili waa inaa lay dilaan rabaa aniga oo wiilkayga la garab dhigo oo cadaalad ana helo ani taasaa u baahanay aniga aabbaha wiilka dhalay ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay talaajada boqol iyo shan doolar talaajaan ku bixiyey konton iyo laba doolar iyo bar waxaan ku bixi maxay dhaahayeen waraaq inuu lagu waayo soddon iyo shan doolar waxaa layga qaatay maxay dhaahayeen dhaqoogi dhaqoogi iyo karfataa layga qaatay intaasaa layga qaaday anaageliy inta ka dambeysay waxa ka dambayso sideed maalmo si u maleehayo wixii ka dambeeyay qarshka laga rabaa dhig maxamed mud maqadiisa la yiri inta heer mooyu taagan yahay inta wax ka keenay wax ka keen mahay maho dabkeyga diriskii shido dabka aan keyga la shido timaado diriska soo qaano shido haya adiga wax ka keenaani waa cunugii dhammaay oo dabka noo shidaayo gurigaan ku fadhini waay hadda waxaa rabaa inay cadaalad helo cadaalad ma haysto si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay dilalka bareerka ah ee ay askarta dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan kulan bayaan laga soo saaray ayaa walaayada baay ku dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beesha ubeer iyo mas-uuliyiinta walaayada baay tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed qaasim kulan aada loo soo diyaariyey ayaa ka dhacay deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee gobolka baay kaas oo u dhexeeyey waxgaradka beesha hubayr iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada baay oo hogaaminayay sheekh xamse abujacfar oo ah weliga gobolka baay ujeedka kulankan loo qabtay ayaa ah sida la hormari lahay faafinta dacwada islaamka iyo waxbarashada qeybaheeda kala duwan iyo beesha in qeyb lixaad lah ay ka qaadato kulankan oo muddo saddex maalin ah socday ayaa ugu dambeyntii waxaa laga soo saaray bayaan qodobo kala duwan ka kooban oo ay ku midaysan yihiin dhammaan waxgaradka beesha hubayr iyo mas-uuliyiinta gobolka baay bayaan ka soo baxay beelweynta hubeer kulan dhex maray beelweynta hubeer iyo wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beesha waxay caddaynaysaa inay la garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maal beesha waxay diyaar u tahay horumarinta deegaanada ay degto sida waxbarashada iyo caafimaadka saddex beesha waxay caddaynaysaa inay deris wanaag kula dhaqanto qabaa'ilada ay deriska yihiin afar beeshu waxay ilaalinaysaa midnimada iyo kala dambeynta dhexdeeda shan beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay murtadiinta waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha hubayr isigoo sheegay in kulanka u dhexeeyey waxgaradka beesha hubayr iyo mas-uuliyiinta wilaayada baay lagu guulaystay asigoo dhanka kale baaq toobakeen ah u diray ciidanka kagarab dagaalamaya shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya kulunka oo geeka iyo isbuugu inta ku dhiisanay oo walaayada gobolka baay aragtay iyo beeli hubeerayti oo baahada wiinayti oo aragtay ooflow degaasi oo aan kulmanayti ilaahay diinshay intii la kormariyo kulun badan ku dhii aragtay noqobada oo aragtay beele oo samadoomada walgorodka aragtay oday dhaqameedka maysin lenaaha dadka oo aragtay murtadiinta ah oo muslimiinta dhibaatayo hayo maylana dalka isuqubaa lena dalka isuqubaa maka anfaca doono haddii kaa towbo furuntaa towbada kutaabka ilaahay soo huun tag beeli hubeereed odegaasi gobolka baay ooflow dalkiliinkaasa iyada caaman eyi afka may ku hadalo ahaa hubeerada ku hadalo hay mageen hadaloona may kulansagnahaa wilaayada gobolka baay yoona beele walban dhamanayna yaana kulman yaa kulansagna maabashal garsiniigni una waalagaano niinkooya mayn sheegana kulankaasi ow horti khayr allaha niinkuala kulun khayra liinkulmi sharmalan kulungna ee wala liinkulmiina may ahaa ini beelun hormarsiida dalshe deeganshe diinshe ini hormarsiida iyaalka walbarashadiyo hanraabto walbarashadiyo ammaanada ka e aawka iyoonay maarinada wali owlaataadobni walakabara walaayaadka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan waxa ay kulamceynkan oo kale ah la qaateen qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku hoos nool dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka warkan uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha al-furqaan wadayaasha mootooyinka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay shaqada joojiyaan warkan waxaa sii ambaqaadaya cali aadan wadayaasha mootooyinka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan shaqada dhalinyarada kaxeeya mootooyinka ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan ciidamada dowlada federaalka waxay tilmaameen in maalinba maalinta ka dambeysa mashruuc xor leh lagu soo kordhiyo lacago badanna laga qaadayo saas oo ay tahayna ay la kulmaan dhibaatooyin joogto ah waxay sidoo kale tilmaameen in lagu qasbay inay gishtaan koofi ay sheegeen inay kasoo bixiyeen afartan dollar markii ay sidaas sameeyeenna laga jijibiyey koofida xadgudubyo kala duwana loo geystay laba boqolba ma dhiibi karanayo liiska dee maarata todobaatan waseetan haddee isku dhamaadana boqol konton miles iyo boqol afartan aad i xaale marka mar walba koofid maan gadaa magac gashanaa ma liga jibinaa afartan door maa kasoo bixinaa laba soodon oo xitaa hataa koofid ma la gashan karo dowladiina waxay dhowsaa koofid gasha marka tee raacaynaa marka dhexdeena laga bixiyeen kadib maxaan ah mootooyinka xaafadaha la saaga xareenaya saasa saasa saasa soo dhow inaad mootooyada wato xaafada geyso oo iska xareeya ay kasoo dhowbaa ama ninka sharaxda taariibaa la gala haddaa maqasha saas waa mafahmino wadankaaga adoo ujeedo haddii lagu dhawaatee taariib baa gelay laakiin macnaha koofida qasab qabaanba ninka qabaanba qasab ku gasha dadhay qalad baa mafahantahay koofid mootadan iyo koofidna iskaanayso naqasigan socreynaa waxaa soo gartay daraad afartan dooraa soo bixiyey waa laga jijibiyey horteeda lagu jijibiyey mar hataa waxaa dimaca inaa wadankao dhammaan hataa mootadana iska dhigo wadankao dhammaan anoo wadankeyga oo ujeedo inaan ka tago
bulshada ku dhaqan meelaha ay maamulaan dowlada federaalka ayaa had iyo goor waxay dhiban u yihiin dowlada federaalka iyagoo maalinba maalinta ka dambeysa usoo kordhiya mashruuc kale ceen ah oo dhibayo bulshada dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa nagaynta